إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muxaadaradeenna waxay ku saabsan tahay sida ay salafku u istiqbaali jireen ramadaanka oo ay ugu dadaali jireen ramadaanka waxaa nagu soo food leh bil barakaysan oo ah bishii ramadaanka waa mawsim ka mid ah mawaasimta khayrka waqti ka mid ah waqtiyaalka khayrka iyo wanaagga oo qofka mu'minkaahu uu ka faa'iidaysto oo uu daacaadkiisa lamanlaabo oo uu iska ilaaliyo oo iska dhowro waxyaalaha dunuubta ah ama sayi-aadka ah waa bil aada iyo aada u khayr badan oo ay ku dhex jirto habeen ka khayr badan siddeetan sannadood waa bil ilaahi subxaanahu watacaalaa uu noogu nacmeeyey isagoo marka arrinkaasuna uu yahay jabran linaqsi acmaarina waa kabitaan uu ilaahi subxaanahu watacaala ku kabahayo acmaarteenna gaaban markii loo fiiriyo ummadihii horeeto sida ay acmaartooda u dheerayd ummadihii hore way naga cumri dheeraayeen waxaa dhici karta boqolaal sano inuu qofku noolaado ummadihii hore ka mid ah oo intaasna uu ilaahay caabudahayey innagu wakti kooban ama wakti gaaban baan ilaahay caabudaynaa iyaguna wakti dheer bay ilaahay caabudahayeen iyagu waxay goobahayeen janno inaguna jannaan goobaynaa iyagu waxay ka cararahayeen oo ka baxsanhayeen cadaabka ilaahay naarta inaguna cadaabka ilaahay baan ka cararaynaa laakiin acmaarteena kala duwan oo aad bay nooga cimri dheeraayeen oo aada iyo aad ayay nooga baaco badnaayeen waxaa dhici karta marka boqolaal sano inuu midkiiba noolaado oo intaas kii ilaahay u waafajiyo uu ilaahay cibaadadiisa ku dhex jiray haddaan kasoo qaadano mathal waxaa jira qiso loo yaqaano qisatu saaxibi rumaana ninkii rumaanada lahaa xadiiskaas waxaa wariyey alxaakim waxa uu leeyahay nin reer reer bani israa'iil ka mid ah ayaa ilaahay subxaanahu watacaala cumrigiisa uu aada u dheereeyey oo uu nooleysiiyey khamsa mia sana shantaas boqol oo sannadood ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadiisa iyo salaad buu ku dhex jiray maalin kasta ilaahay wuxuu uga soo saarahayey geed rumaan ah ayuu hal rumaan uga soo saarahayey markaas buu halkaas rumaan cunahayey maalin kasta markuu halkaa rumaan cuno ayuu isu taagahayey salaad shantaas boqol oo sannadood sidaas ayuu u dhaqmahayey markaasuu ilaahay wuxuu weydiistay markii uu ajashiisu dhammaato oo ilaahay uu ruuxiisa qaadahayo inuu ruuxiisa qaado isagoo sujuudsan oo uusan dhulkana ku sii dayn oo uu ka xifdiyo inuu dhulku cuno jirkiisa ilaa yowma alqiyaama laga soo saaro isagoo jirkiisii ishaysto oo sujuud ku jira markii ilaahay subxaanahu watacaala uu sidaas warsada ayuu ilaahay sidaas u yeelay yowma alqiyaama ayuu ilaahay wuxuu horkeenahayaa hortiisa markaasuu wuxuu leeyahay addoonkayga waxaad gelisiin jannada markaasuu wuxuu leeyahay ilaahayow waxaan jannada ku gelahayaa camalkayga markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay addoonkayga jannada geliya raxmadaydana ku geliya markaasuu addoonkii wuxuu leeyahay intuu camalkiisii la weynaaday shantii boqol oo sannadood salaadoodii iyo sujuudoodii la weynaatay ayuu leeyahay ilaahu jannada waxaan ku gelahayaa camalkayga markaasuu ilaahay wuxuu ku leeyahay malaa'igtii waxaad qiyaastiin nicmada aan u nicmeeyey iyo camalkiisa isu qiyaasa markaas baa nicmooyinka ilaahay uu u nicmeeyey mid ka mid ah oo ah nicmada aragga iyo basarka ayaa la isqaabiliyey markaas bay nicmadii basarku ka badnaatay shantii boqol oo sannadood cibaadadeedii markaas baa jasadkii kaleeto nicamtii uu ilaahay u fidiyey ay soo hartay markaas buu ilaahay wuxuu leeyahay addoonkayga naarta geliya markaas baa naartii loo kaxaynhayaa markaas buu wuxuu leeyahay yaa rabbi biraxmatika adkhilni ljanna naxariistaada jannada igu geli markaas buu ilaahay wuxuu leeyahay soo celiya markaas baa lasoo kor istaagahayaa lasoo ag istaajinhayaa ilaahay markaas buu wuxuu leeyahay ilaahay yaa cabdii man khalaqaka walam taku shay-a yaa ku abuuray adigoo aan waxba ahayn markaas buu leeyahay adigaa i abuuray yaa rabbi markaasuu leeyahay yaa shan boqol oo sannadood cibaadadooda awood kuu siiyey markaas buu leeyahay yaa rabbi adiga ayaa awood ii siiyey markaas buu leeyahay yaa ku dhex dejiyey bad dhexdeed oo jabal kaaga soo saaray oo jabalkaasna biyo macaan kaaga soo saaray oo maalin kastana rumaan kuu soo dhaliyey rumaankuna sanadkiibuu mar dhashaa markaas buu leeyahay adiga ayaa intaas ii sameeyey markaas buu leeyahay waxaad i weydiisatay adigoo sujuudsan inaan kuu ruuxa kaa qaado marka sidaas baan kuu yeelay marka yaa sidaas kuu yeelay adiga ayaa ii yeelay buu leeyahay markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay intaas oo dhan raxmadeyda ayay ku ahaadeen waxaanan jannada ku gela ku gelaysa oon jannada kugu gelinhayaa raxmadeyda ee camalkaada ma aha ninka intaa ilaahay subxaanahu watacaala caabudahayey oo isagoo sujuudsan ilaahay la kulmay ayaa yowmaalqiyaama ilaahay wuxuu ku leeyahay waxaad jannada ku gelaysaa naxariisteyda ee camalkaada kuma gelaysid annagoo marka muddo kooban oo aada u gaaban ilaahay caabudayna maxaa loo malaynhayaa cab- cibaadadeennu in ay keeni karto sidaa daraaddeeda waxa uu wariyey alimaam maalik ibnu anas fi lmuwata wuxuu leeyahay caman yasiqu bihi min ahli lcilmi wuxuu ka maqlay in rasuulka sala allahu calayhi wasalama la tusiyey ummadiisa acmaartooda iyo ummadihii ka horreeyey acmaartoodii markaas buu ummadiisa acmaartooda yaraystay oo ay la yaraatay oo uu arkay inaysan camalka ka gaaraynin ummadihii hore camalka meesha ay ka gaareen muddada dheer oo ay nool yihiin ay noolaayeen markaas buu allah subxaanahu watacaala siiyey bishan oo leylatulqadri ay ku jirto oo kun bilood ay ka khayr badan tahay marka ramadaanka iyo ayaamaha fadliga badan waxa weeyaan wakhtiyaal uu ilaahay subxaanahu watacaala dadkan ama ummaddan nebiga uu u badiyo ama uu u labanlaabo acmaasha ay sadaynhayaan si waxa weeyaan ay u helaan daacaad badan iyo acmaal badan oo uu darajaadkooda ilaahay subxaanahu watacaala ugu qaado bisha ramadaanka aada iyo aada bay ula weyneed nebiga iyo saxaabada iyo salafka waxaa la wariyey nebigu inuu ugu tahniyaday jiray saxaabadiisa markii ay soo dhowaato bisha ramadaanku waxa uu wariyey alimaam axmed min xadiidi abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhaahday yubashiru asxaabahu isagoo saxaabtiisa uu bishaaraynhaya qad jaa'akum shahru ramadaan shahrun mubaarak iftarada allahu calaykum siyaamahu yaftaxu fiihi abwaaba aljanna wa yuqu fiihi abwaabu aljaxiim wa tugallu fiihi shayaaiin fiihi leylatun khayrun min alfi shahrin man xurima khayruhaa faqad xurim rasuulka ayaa wuxuu leeyahay asxaabtiisa ugu bishaaray jiray markuu ramadaanku soo dhowaado dhihi jiray waxaa idiin yimaaday ramadaan waa bil la barakeeyey oo ilaahay uu idinku farad yeelay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu furo jannada ab- albaabadeeda oo la xiro jaxiimo albaabadeeda oo la xirxiro shayaadiinta waxaa bishaas ku dhex jira habeen ka khayr badan kun bilood qofkii laga xirmaaniyo khayrkeeda waa qof la xirmaaniyey isa markii uu soo dhowaado ramadaanku waxa la isugu bishaareeyana waa wax wanaagsan oo aada iyo aada u qiimo leh ayaa qofka loogu bishaareeya ducadaas waxaa sheegay inay salafku ku ducaysa jireen yaxya ibnu abi kathiir raximahullah waxaa ducada ka mid aheyd buu yidhaahday salafka markii ramadaanku soo dhowaado inay dhihi jireen ilaahayow ramadaanka ilaa aan ka gaaro i nabadgeli ramadaankana ii nabadgeli oo waxyaalaha iga khariba iga ilaali igana aqbal oo iga qaado isagoo aada aqbashay waxaa la wariyey salafka in ay ku ducaysan jireen lix bilood inuu ramadaanka soo gaarsiiyo lix bilood kadib markii ramadaanku uu tago ilaa lix bilood laga gaarona waxay weydiisan jireen ilaahay inuu ka aqbalo marka sanadkoo dhan bay ramadaanka la noolaayeen oo madaxooda uu ku jiray uuna maskaxdooda ka bixin oo markuu soo dhow yahana ay dhihi jireen ilaahuna gaarsii lix bilood markii uu tago ilaa lix bilood laga gaarona ay ilaahay weydiisan jireen inuu ka aqbalo soonka qiimaha leh oo miro dhala oo la doonahayo inuu xaqiijiyo macaanidii laga doonahayey waa soomka laga helo qofku inuu ka fogaado mufhtiraadka xisiga ah oo ah cunitaanka iyo cabitaanka iyo shahwada waa inuu qofku ka fogaadaa waxyaalaha muftiraadka macnawiga ah oo ah dunuubta dhammaanteeda iyadoo igu liidato beenta iyo xanta iyo isku dirka iyo wixii lamid ahoo kale oo qofku markaasna uu ku dadaalo in uu ramadaankii aada iyo aada daacaadka ilaahay ugu dadaalo ha noqoto qiyaamkii ha noqoto qur-aanka akrintiisii ha noqoto sadaqaadka markii intaas laga helo qofku muftiraadka xisiga uu ka fogaado oo muftiraadka macnawiga uu ka fogaado oo daacaadka aada iyo aada u ugu dadaalo ayaa la dhihi karaa waa soon qiimo leh waa soon miro dhala waa soonkii ilaahay iyo rasuulkiisu ayna amrahayeen sidaa daraaddeeda waxa uu wariyay alimaam ibnu khuseyma min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayhi wasalam qaal man lam yadac qowla zuuri waalcamala bihi waaljahla فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه wuxuu leeyahay rasuulku sida uu abu hureyre ka warinahayo qofkii aan ka teginin hadalka beenta ah iyo ku camalfalkiisa ama ku dhaqankiisa iyo jahliga iyo afxumada ilaahay subxaanahu wa tacaala wax dana kama laha inuu ka tago cunitaankiisa iyo cabitaankiisa meesha marka xadiidka waxaa ka muuqanaysa in muftiraadka macnawiga ahu ay ka muhiimsan yihiin muftiraadka xisiga ah oo haddii qofku uu la yimaado muftiraadkii xisiga ahaa soonkiisu uu burahayo haddii muftiraad macnawigana uu la yimaado uusan hadduu ka soomo waxyaalaha xisiyaadka uuna qiimo saalahayn soonkiisa waxuu kaloo wariyey alimaam ibnu khuseyma min xadiidi abi cubaydah bn jarax radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam asawmu junna maa lam yaxriqhu soomku waa gaashaan uu qofku iska xijiyo naarta hadduunan iska jeexinin haddii uunan iska jeexinin waa gaashaan uu isaga celiyo naarta laakiin haddii uu iska jeexo oo uu macaasi isaga jeexo gaashaan macno leh ama wax ka difaacaya ma noqonayo sidaa daraaddeeda haddii qofku waxyaalaha xisiyaadka ah oo cunitaanka ama cabitaanka ama shahawaadka uu ku dhaco waxaa la dhihi karaa soomkiisii ma ansixinin waxaa waajib ku ah mar kale inuu soomkii la yimaado haddii laakiin uu ku dhaco waxyaalaha muftiraadka oo xisiga ah oombeen iyo xan iyo macaasi kaleeto uu ku dhaco isagoo markaa ka soomay muftiraadkii xisiga ahaa waxaa la dhihi karaa qofkaa soonkiisii lama aqbalinin way kala duwan yihiin marka ansixitaanka iyo aqbalitaanku ansixitaanku waa arrin adduunyada ku saabsan oo laleeyahay qofkii soonkii maadan soomine la imaaw aqbalitaankuna waa arrin aakhiro ku saabsan oo qofkii waxaa dhici karta inuusan helinin mirihii soonka wanaagsan laga helayo oo aakhiro uusan ka helin oo uu ku hungoobay oo adduunyada oon iyo gaajo uu soomkiisii kaba uusan ka badnaan aakhiro markii la tagona aan soomkii ilaahay uusan ka aqbalinin oo uusan ka helinin mirihii uu doonahayay sidaa daraaddeeda marka salafka aada bay ugu dadaali jireen in ay xifdiyaan soomka macaanidiisa oo ay aada iyo aada ugu dadaalaan in ay iska ilaaliyaan waxyaalaha muftiraadka ah macnawiga ah oo ah macaasida iyo dunuubta dhammaanteed bacdu salaf bay dhaheen ina ahwana sawmi tarku acaami washaraab soon waxa uba ugu fudud qofku inuu cunitaanka iyo cabitaanka ka tago ayaa soonka ugu fudud laakiin soonka waxyaalaha ugu culus oo ugu muhiimsan waxa weeyaan inuu ka tago qofku muftiraadka macnawiga ah waxa u wariya alimaam abubakr ibn abi shaybata can taaliq ibni qaysin qaal qaala abu darin إذا صمت فتحفظ ما استطعت فكان طليق إذا كان صوم يومه دخل فلم يخرج إلا للصلاة طليق ابن قيس منك ليلة تابعك أيا وحو ليه صحابي أبو ذر ليراهدو وهو ليه جرى هدي أعصمتو وإن هذه هذه صحف لسا انتي بقى كريسو مركي إساقا قد ينهي طليق أبو ذر أيو وحوها markii soomku la gaaro oo uu soomo inuu gurigiisa geli jiray oo salaada kaliya uu soo bixi jiray waxa uu wariyay abubakar ibn abi shaybata can shacbiyi qaal qaala cumar laysa asiyaamu min alطacaami waasharaabi waxdah walaakinahu min alkadibi waalbaatili wallagwi waalxalif waxa uu yidhahda amiiru lmuuminiin cumar ibn khadaab soomku ma aha buu yidhaahda inaad ka soomto cunitaanka iyo cabitaanka kaliya walaakin waxa weeyaan soomka wanaagsan inaad ka soonto beenta iyo baatilka iyo hadalka xun iyo dhaarta beenta ah waxa uu yidhahda jaabir bnu cabdillaahi idaa sumta falyasum samcuka wa basaruka wa lisaanuka can ilkadibi waalma'ham wadac ada alxaajim walyakun calayka waqaarun wasakiinatu yowma sawmika ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء جابر بن عبد الله صحابي جليل كاوتو ليهي هدي آ صومتو وإن مقل كادو صوما وإن أرق كادو صوما وإن عرب كادو صوما وبنت يدن بيالك وكا صوما وإن أسكا إلى لذاتك كوشق إن أدفتو وإن قرك هذا لغا أركا دجنان مالنت أصومن تهي waa inaysan isku mid noqonin maalinta aad afuran tahay iyo maalinta aad sooman tahay oo la dareemo maalinta aad sooman tahay inay ka duwan tahay maalinta aad afuran tahay abu hurayra iyo asxaabtiisa waxay ahaayeen markii ay soom ku jiraan inay masaajidka iska fadhiisanhayeen oo ay ku dadaalahayeen yaalka inta u badanba inay masaajidka ku dhex gutaan waxaa laga wariyey mujaahid ibnu jabrin inuu yidhaahday khaslataani man xafidahumaa salima lahu sawmuhu alghiibatu waalkadiib laba arrimood oo aada iyo aada u halleeya soomka qofkii iska xifdiya soomkiisu waa u badbaadahayaa waa u nabadgelahayaa waa xanta iyo beenta waxa uu yidhaahday ibraahim annafaci kaanuu yaquuluun alkadibu yufatir yufatiru saa'im waxa ay dhihi jireen buu leeyahay salafka ibraahim ibn yaziid annafaci waxay salafku dhihi jireen buu yidhaahday beentu qofka saa'imkaa way afuridaa waa afuritaan macnawiya weeyaan marka haddii qofku been uu ku dhaco waa qof afursan oo kaleeto maadaama soomkiisu uusan qiimo yeelanin abulcaalihi arriyaaxi taabiciga waxaa laga wariyey inuu yidhaahday assaa'imu fii cibaadatin maa lam yaktab qofka soomka ku jiraahu cibaado ayuu ku jiraa intii uusan wax xananin laakiin haddii uu qiibo iyo xan ku dhaco waxa weeyaan soomkii waa ka baxay soom kuma jiro markaas marka waxaa loo baahan yahay soomku si uu u noqdo soom qiimo leh oo miro wanaagsan laga helo in la ilaaliyo muftiraadka macnawiga ah oo qofku aada iyo aada isu xifdiyo uu isu kontaroolo oo afkiisa uu xifdiyo oo indhihiisa uu xifdiyo oo dhegihiisa uu xifdiyo oo gacantiisa uu xifdiyo oo lugihiisa uu xifdiyo oo uu iska ilaaliyo wax ilaahay subxaanahu watacaala caro gelinaya ama macsiyadiisa ah inuu ku dhaco inta uu soomka ku jiro haddii macaanidaas marka uu ku dadaalo qofku ay u hagaagto waxaa loo baahan yahay oo kaleeto inuu ku dadaalo cibaadaadka ramadaanka cibaadaadka lagu dadaalahayo waxaa ka mid ah qur-aanka akhrintiisa bishan waxa weeyaan bisha qur-aanku soo degay uu ilaahay subxaanahu watacaala u yidhaahday shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaas marka waa bil qur-aanka calaaqa la leh oo la doonayo marka qur-aanka in aada iyo aada loo akriyo waxaa sugnaatay oo sida uu alimaamu albukhaari u wariyey in uu jibriil u imaan jiray habeen kasta oo ramadaanka ka mid ah oo uu nebiga qur-aanka ka dhegeysan jiray oo ay qur-aanka isla akri jireen isaga iyo jibriil marka salafka aada iyo aad bay ugu dadaali jireen in ay bisha qur-aanka aada u akriyaan oo ay misxafka waxa weeyaan calaaqo xoog le la yeeshaan aada iyo aad bay qur-aanka u akri jireen waxaa sugnaatay inay qur-aanka gabolkood ku dhamay jireen maalin kasta waxaa sugnaatay mujaahid ibnu jabrin ataabicuuljaliil inuu qur-aanka dhammay jiray makhribta iyo cishaha inta u dhaxayda cishaha ayaana la ta'khiiri jira wakhti dambe ayaa la duka jiray cishaha marka makhribka markii la dukado ilaa cishaha goor dambe laga dukanay intii laga gaaro ayuu qur-aanka akhri jiray waxaa sugnaatay alaswad ibnu yaziid attaabici aljaliil inuu isaguna laba habeen oo kasta qur-aanka dhammay jiray waxaa sugnaatay alimaamu shaafici inuu labaad maalin kasta oo ramadaanka ka mid ah uu laba goor qur-aanka dhammay jiray oo bisha ramadaan uu noqon jiray intuu qur-aanka dhammeeyey lixdan goor marka qur-aanka sidaas ayay u akri jireen waktiga ramadaanka ahlulcilmigu waxay dhaheen qur-aanka intii la akri karo waa in la akriyaa haddii ay suuro gelayso waa in maalin walba la dhammeeyaa laakiin waktiyaalka kaleeto waxaa loo baahan yahay saddex beri ka badan waxaan leeyahay saddex beri ka yar inaan qur-aanka lagu akrinin laakiin waxay dhaheen ahlulcilmiga ramadaanka in aada iyo aada loo akriyo oo hadday suuro gelayso maaragtay la dhammeeyo maalin kastaba waa arrin aada iyo aada u wanaagsan waxaa laga wariyey cabdullaahi bnu cawn ataabiciyu aljaliil ramadaanka markuu yimaado in uu masaajidka ciid waxa weeyaan meesha uu kaga fadhiisto ku goglo jiray oo uu maaragtay masaajidka laasimi jiray oo uu dhihi jiray ramadaan kadib maxaan doonaynaa maxaan samaynaynaa mar hadduu ramadaana dhaafo oo uu masaajidka aada u laasimi jiray oo qur-aanka uu aada u akri jiray waxyaalaha aada iyo aada loogu baahan yahay in lagu dadaalo waxaa ka mid ah ramadaanka qiyaamuleyl ama taraawiixda in la dukado rasuulku qiyaamuleylka wuu laasimi jiray ramadaan iyo ramadaan la-aan laakiin axyaanan markii uu dujinayo saxaabadiisa ramadaanka ama qiyaamuleylka ramadaanka aada buu salaada u dheelan jiray sida uu wariyey alimaam ibnu khuseyma can abi darin wuxuu leeyahay sumnaa maca nabiyi sala allahu alayhi wasalama fii ramadaan ayaan la soonna buu leeyahay rasuulka falam yaqum binaa xataa baqiya sabcun min ashahri marka ramadaankii intii horeeto qiyaamkii mu uusan nala dukan buu yidhaahdo lama aanan dukan markii ay toddoba ka hartay faqaama binaa xataa dahaba thuluth lleyl marka wuuna dujiyey buu yidhaahday ilaa thuluth lleyl habeenkii saddex meelood markii loo dhigo meel ay baxday waa habeenkii ay ahayd bishu saddex iyo labaatan waa ayaamaha isdheer oo tirada isdheer leh oo la rajaynhayo ama loo malaynhayo inay ku jirto leylatulqadriga marka wuxuu yidhaahday habeenkii lixaad oo ah habeenkii afar iyo labaatan bishu ay ahayd yacni lix beri markay ka dhiman tahay oo bishuna afar iyo labaatan ay tahay habeenkaas muusan dujin buu yidhaahday wa qaama binaa fi lkhaamisati markii ay shan ka dhimaneed waa shan iyo labaatan markii ay ahayd marka qaama binaa xataa dahaba shatru lleyl ilaa habeenka nuskiis uu ka tago ayuuna dujinayay buu yidhaahday faqultu yaa rasuula allahi low nafaltanaa baqiyata leylatina haadihi waxaan ku yidhaah buu yidhi yaa rasuul allahi haddii aada noo sii dheeray laheed oo noo ziyaadi laheed habeenkan inta ka hartay markaas buu nebigu yidhaahday innahu man qaama maca alimaam xataa yansarifa kutiba lahu qiyaamu leylatin qofkii la istaaga imaamka oo la dukada ilaa uu imaamku salaaddii ka soo baxo waxaa loo dhigay qiyaamuleyl marka haddii mar aad ila dukateen oo ilaa salaada aan ka baxo aad ila joogtiin waxaa laydiin dhiga qiyaamuleyl kaamil ah marka uma baahnidinin qayb kale inaad sii dukatiin meesha marka waxaa ka muuqata dadku haddii ay la dukadaan nin imaam ah oo qiyaamuleylka ay la dukadaan oo ay la dhammaystaan ama kow iyo toban ama ka badan ama ka yar haddii ay la dukadaan oo ay la dhammaystaan in habeen dhammaantiis habeenka dhammaantiis uu u qoran yahay oo mar kale inay dukadaan aysan u baahnayn ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فقام بنا في الثالثة مركا هبينك اللح إلى لباتن كان نما أسن جنبو إلى هذي مركي أي أهاد سدح تضبي إلى لباتن كأو سدح بري أي كد منتهي أيو نجوجيي فقام بنا في الثالثة وأمر سدح بري أي كد منتهي وبشنا أي تهي تضبي إلى لباتن فقام بنا في ثالثتي وجمع أهله ونساءه markaa wuxuu soo aruursaday rasuulku ahalkiisii iyo haweenkiisii toddoba iyo labaatanka marka ay ahayd faqaama bina xataa takhawafnaa an yafuutana alfalaax qultu wama alfalaax qaala asaxuur wuxuu yidhi markaa salaadii buu aad nabigu u dheereeyey habeenkaas toddoba iyo labaatanka ilaa aan ka cabsanay inuu falaaxii naga tago ninkii taabiciga ayagoo abudar wuxuu ku leeyahay war falaaxu waa maxaa markaas buu yidhaahday waa saxuurta ilaa saxuurtii laga gaaro oo saxuurtii ay ku dhowaadeen ayuu marka habeenkaa toddoba iyo labaatan nebigu uu dujin hayay saxaabadiisa oo uu qiyaamuleylkii dujin hayay marka nebiguna uu ku dadaali jiray qiyaamuleylka khaasatan ramadaankan aada buu u dheeray jiray saxaabadiisuna sidaas oo kale ayay ugu dadaali jireen qiyaamuleylka iyo taraawiixda habeenka ramadaanka waxaa la wariyey cumar bn alkhadaab radia allahu canhu haddii uu soo galo ramadaanku habeenka ugu horeysa markii maqribka uu dukado ayuu wuxuu dhihi jiray ina hada shahra kutiba calaykum siyaamuhu walam yuktab calaykum qiyaamuhu faman istadaaca minkum an yaquuma falyaqum fainaha nawaafilu lkhayr bishaan waxa uu dhihi jiray bishaan waa laydinku farad yeelay siyaamkeeda laakiin laydinkuma farad yeelinin qiyaamkeeda qofkii marka awood u leh oo karahaya in uu qiyaamkii dukado waa inuu dukadaa waxay ka mid tahay khayrka ziyaadadiisa cumar radiallahu canhu waxa uu aruuriyey saxaabada ayuu masaa'ilkii nebiga ku aruuriyey ninka la yidhaaho ubayu bnu qa- ubay bnu kacbin oo ka mid ahaa dadka qur-aanka aada u yaqaano saxaabada ka mid ah iyo tamiimi daari ayuu wuxuu amra dadka inay dujiyaan oo qiyaamuleylka ay masaajidka ku dujiyaan oo qiyaamka masaajidka lagu ogo masaajidka rasuulka weeyaan marka dadka markii uu ku aruuriyey labadaasi nin oo isu bedbedeli jireen aad bay u dheeray jireen oo waxa uu leeyahay ninkii wariyey qisadan ama arrinkan kaana alqaari'u yaqra'u bilmi'atayn fii rakcatin ninka marka imaamka ah aad buu u dheeray jiray ubay ha noqdo ama tamiim ha noqdee waxa uu ku akri jiray ragcada laba boqol oo ayadood xataa kaanuu yactamiduuna cala alcusiyi min tuuli alqiyaam wamaa kaanuu yansarifuuna ilaa cinda alfajri aad bay u dheeray jireen marka dherarka salaada awgeed ayaa waxaa dhici karaysay in ay ula cuskadaan wayna ka waxaynan ka soo baxayn salaada ilaa fajarka iyo marka saxuurta inay soo dhawaato moogiye saa aada bay u dheeray jireen sidaa daraaddeeda waxa uu dhihi jiray caliy bnu abi taalib radia allahu canhu markuu masaajidka soo galo oo u arko faynuusihii masaajidka oo daaran dadkiioo kitaabkii ilaahay akrinhaya ayuu dhihi jiray nawara allaahu laka ya bna alkhataabi fii qabrika kamaa nawarta masaajid allahi bilqur'aan ilaahay subxaanahu watacaala ha kuu iftiimiyo qabriga ya bna alkhadaab sidii aada u iftiimiday masaajidii ilaahay oo aada qur-aanka ugu iftiimisay saxaabaduna sidaas ayay kuugu dadaali jireen qiyaamuleylka oo waxa weeyaan habeenada ramadaanka aad bay u qadari jireen qiyaamuleylka oo ay ugu dadaali jireen waxyaalaha loo baahan yahay in aada loogu dadaalo ramadaanka waxaa ka mid ah asadaqa waxa weeyaan bisha aada iyo aad in wax loo sadaqaysto mudan weeyaan waxa uu wariyay alimaam albukhaari can cabdillahi bni cabbaas qaal kana nabiyu sala allahu calayhi wasalam ajwada annaasi bilkhayr wa kana ajwada ma yakunu fi ramadaan xiina yalqaahu jibriil wa kana jibriilu calayhi asalaam yalqaahu kula laylatin fi ramadaan xataa yansalix يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة وفي رواية للإمام أحمد لا يسأل عن شيء إلا أعطاه حديث كاسوحة أوليه عبد الله بن عباس نبي قوه أها إنه ضدك أقود داق في ثناي خير كأي حولها وها أقود deeqsiinimo badnaa markii uu ramadaanka ku jiro markii uu jibriil la kulmo jibriilna habeenkaas ayuu la kulmi jiray oo ramadaanka ka mid a ilaa uu ka dhammaado oo qur-aanka ayuu ku akri jiray ku dul akri jiray jibriil markii uu jibriil la kulmo rasuulku wuxuu ahaa inuu aada iyo aada gacantiisu ay u furanto oo waxbixinta uu kaga dheereeyo dabayl la diray oo kaleeto oo waxba uuna gacantiisa ku reebaynin sida dabayshuna ayna waxba u reebaynin wax ay kor marto riwaayo alimaam axmed bin hada alxadiis waxa uu leeyahay nebiga waxba lama weydii jirinin ilaa haddii wax la weydiiyo markaa wuu dhiibahayay waxa la weydiiyo marka rasuulka sala allahu calayhi wasalama isagoo markastaba ummadda u deeqsisanaay ayuu ramadaankana aada iyo aada ugu dadaali jiray inuu wax bixiyo oo waxa uuna nebigu noo tilmaamay wakti wax la bixiyo inuu ramadaanka ugu wanaagsan yahay waxa uu wariyay imaamu tirmidi can anasin ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal afdalu sadaqati sadaqatun fii ramadaan sadaqo waxaa u fadli badan sadaqada ramadaanka marka dadku waa inay aada iyo aada ugu dadaalaan inay isxariiriyaan oo ay isu ixsaan falaan oo ay wax isisiiyaan oo dadka fuqarada iyo masaakiinta ah ramadaanka maaragtay aada iyo aada looga farxiyo waxa uu yidhaahda imaamu shaafici qofka muslimka waxaan la jecelahay buu yidhaahday inuu ramadaanka wax dhinta aada ugu dadaalo inagoo ku dayanayna rasuulkii sala allahu calayhi wasalam iyagoo dadka muslimiintana ay dhici karto mar haddii ramadaanka ay dhici karto in aada iyo aada wax loogu baahdo oo dad badanna ay maaragtay shaqadoodii ay gabaan ama ay waayaan ama ay ka mashquulaan in marka wax laysu siiyo oo lays taageero yaa aada u habboon buu yidhi annakoo rasuulkii ku dayanayno saxaabada gobolkooda sida ay ugu dadaali jireen sadaqaadka haddaan wax ka soo qaadanno waxaa la wariyey cabdullaahi bni cumar inuu soomi jiray oo uusan afuri jirin ilaa dad masaakiin inuu la afuro moogiye haddii qof saa'il ah ama wax weydiinaya uu u yimaado isagoo cunadiisii kor fadhiya qaybtii cunada ku lahay buu sii jiray waxaa dhici jirtay marmar inuu afurkiisii oo dhan uu sadaqeeyo oo habeenkaasna uuna waxba cunin maalinta dambena uu soomo isagoo aan waxba cuninin ilaahay baana u fududaynhaya qofka ilaahay subxaanahu watacaala daraaddiisa wax u bixiya waxba ka xumaan maayaan waxa weeyaan waa arrin un niyo xoogle u baahan waxa uu sadaqaysan jiray sonkorta marka wuxuu dhihi jiray ilaahay baan maqlay isagoo dhahahaya lan tanaaluu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun wallaahu yaclamu inii uxibu sukar ilaahayna waa igu ogyahay inaan sonkorta jecelahay haddaan misaal kale soo qaadano caaisha radia allahu canha waxaa la wariyey haweeney umu darah la yidhaahdo ama umu darah ayaa caaisho u imamaa jirtay marka waxay leedahay ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr radia allahu canhu cabdullaahi ibnu zubayr radia allahu canhu ayaa waxaa dhacday buu leeya ay leedahay inuu maal sideetan boqol iyo sideetan kun ah uu usoo diro caaisho radia allahu canha markaas bay weelal intay ku shushubtay ayay maalintii qaybisay maalintaana way soomaneed markii galabtii la gaaray ayay waxay ku tiraahday gabadhii la joogtay afurkii inoo keen markaas bay waxay u keentay xoogaa saliid ah iyo xoogaa muufo ah markaasay haweeneydii umudara waxay ku tiraahday maxaad maanta lacagta aada qaybinaysay oo boqol iyo siddeetanka kun gaartay aada uga reebi weysay hal dirham oo aada ku soo iibsato xoogaa yaroo hilib ah oo aada iidaan ka dhigato markaasay ku tirahdaa caaisha radia allahu canha low kunti adkar ad- adkartinii la facaltu haddii aada ifusiisi lahayd waan yeeli lahaa bay tiraahday radia allahu canha boqol iyo siddeetan kun lacag gaaraysa ayay maalin weyn qaybisay hal dirham oo ay afar kusoo iibsatona kama aysan teginin waxaa la wariyay imaam axmed bin xambal raximahullah in isagoo afurahaya oo laba muufo haysta uu nin saa'ilaho u yimaaday markaas buu labadii muufona siiyey isagiina habeenkii uusan waxba cunin maalintii dambena uu soomay weliba sadaqada waxaa ka mid a fadaaisheeda axyaanan qofku inuu daawo ka dhigto oo uu isku daaweeyo oo niyo wanaagsan uu la yimaado oo uu niyeysto sadaqada uu bixinhayo in ilaahay cudurro badan uu uga caafinhayo xadiis baa jira sugan oo dhahahaya daawuu mardaakum bisadaqa dadkiina jiran ku daaweeya sadaqo waxa uu wariyey abushaykh alasbahani fi kitaabi thawaab can abi umaamata daawuu mardaakum bisadaqa waa xadiis sugan weeyaan nin arda u ahaa asheikh shaykhu lislaam cabdullaahi ibn mubaarak oo la yidhaaha cali ibnu xusein ibnu shaqiiq ayaa wuxuu leeyahay nin baa cabdullaahi ibnu mubaarak weydiiyey oo wuxuu yidhaahday arrin waxaa jilibka iga soo baxda buu yidhaahday nabar toddoba sannadood ayuu ihayay nabarkaasu wax kasta oo daawo ayaan ku dayey buu ku cilaaji tegey buu yidhaahday takhaatiirta wax aan ka tegey lama arko takhtar kastana waan u tegey buu yidhaahday wax wanaaga iyo wax caafimaadana ma hayo buu ku yidhaahday marka cabdullahi ibnu mubaarak radia allahu canhu isagoo xadiisaas ka ambaqaadhay wuxuu ku yidhaahday war intaad tagto oo meel baarto aada iyo aad looga ooman yahay oo biyo u baahan meeshaa biyo ka qod buu yidhaahdo meeshaa ceel ka dhig haddii meeshaa ceel ka dhigto oo iyo biyo ka soo burqadaan waxaan rajaynaa buu yidhaahdee nabarkan dhiigga ka burqanhaya iyo wasaqda ka socota inay ka joogsanayso ninkii sidii buu yeelay meel laga ooman yahay oo biyala buu tegey ceel buu ka qoday caalkii markii uu ka biyo gaaray ayaa lugtii u raysatay meeshii dhiiggii ka burqanayana uu xirnay sidaas buuna ku raystay xadiidkaas ayaana waxa weeyaan tusinhaya in uu yahay ama ay tahay sadaqadu baab min abwaabi alcilaaj sida daawooyinka laysku daawe laysugu daaweeyo si ka wanaagsan inay sadaqadu qofkii niyo wanaagsan ula yimaada inay u daawey karto kelimadeyda intaasaan galaabta kusoo gaabinayaa hada wabillahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbi wasalam